Shir-kun iyo weliba ka qaybgalaya taliyaha qeybta booliska ee gobolka Nogala, taliyaha howlgelinta madaxda amniga dowladda hoose Garowe, gudoomiyaalka kaamamka barakacayaasha magaalada Garowe, walyaabo kulan kulan ku hadlayen waliba kamid ahaa dardargelinta amniga barakacayaasha Garowe intii uu soo socday kulanka iyo waliba diiradda laga saarayay sidii kor looga qaadan lahaa wada shaqeynta bulshada barakacayaasha iyo laamo amniga looga hortagi lahaa wadakasta oo liidata ee amniga dadka barakacayaasha Xogayaha dowladda hoose ee degmada Garowe Maxamuud Cali Gure oo markii shirku saha dhamaaday la hadlay warbaahinta iyo ku hadlay muhiimadda yeelata ilaalinta amniga barakacayaasha magaalada Garowe iyo horumarintiyo shirkakan meesha tan ku yimi waxay ahaayeen waxaa laga hadlayay amniga waxaa ka soo qayb galay madaxda kala duwan ee degmada amniga u qaabilsan taliyaha qaybta taliyaha howlgelinta waxaa shirkaas iyo guddoomiyayaasha siddeed iyo labaatanka kaam wixii looga hadlayay waxay ahayd amniga iyo wada shaqaynta iyo xoojinta amniga aad baan waxaan oo shirkankani sii daba socday shir hore oo maalin hore la qabtay xaafadaha iyo guddoomiyayaasha xaafadaha iyo saldhigyada iyo amniga ayaantan waxaa la raadinayaa sidii amniga looga wada shaqayn lahaa amniga caasimadda loo wada ilaalin lahaa bilicdeeda looga wada qayb qaadan lahaa cid waliba marka iyada oo la wada joogo laamaha dhammaan ay kala duwan ay khusayso in la weydiiyo cid waliba waajibaadka ay leedahay waxa uu yahay inaan loo sheego lagana wada shaqayn insha allah bidillahi kariim ujeedku wuxuu ahaa intaas buu ahaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan madaxda kala duwan ee laamaha amniga ka shaqeeya waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyayaasha kaamamka iyo guddoomiyayaasha degmada xaafadaha degmada aad baan waxaan ugaga mahad celinaynaa sida dhow ay u wada shaqaynayaan bulshada iyadu gacanta usaastaan hadday saldhig tahay hadday taliyaha howlgelin tahay hadday taliya qaybee tahay hadday guddoomiyayaal tahay inta yadaasoo dhan oo mas-uuliyad ay u wada saaran tahay degmada ka wada saaran tahay ilaalinteeda iyo amnigeedaba in laga wada shaqeeyo laysku xiraado insha allah bidillahi kariim ujeeddada shirku intaasun bay ahayd maantay meel fiican baa wax noo marayaa nin amniga caasimaddu waa wanaagsan yahay de cid walba oo dhib ku ah ama dhibku ugu socota sidii looga hortegi lahaa wixii noo qabsoomay alxamdulilahi rabbialcaalamiin wixii noo qabsoomi waayey iyo sababta laftigeeda ay u qabsoomi waayeen in laisweydiiyo insha allah bidillahi shirkaas wuxuu noogu soo dhammaaday jawi wanaagsan isafgarad madax amniga dowladda hoose ee degmada garowe maxamed cabdirasaaq fidaara oo uu suuna ku sheegaya walyaabo la kufadowa in laga shaqeeyay sidii loo suga lahayo amniga dadka barakacayaasha waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan amniga xoojiyaanin waxaan rabnaa dadka magaalada degan dadka guryaha kiraysta waxaan u jeedinaynaa fariin baan halkaan u marinaynaa dadka guryaha kireeya oo guryahoodu kirada yihiin magaalada si fiican howlbaa mar dhow ka qabsoomi doonta dadka waxaan uga digaynaa dadka ay guryaha ka kiranayaan waxay yihiin inay ogaadaan haddii gurigaaga qof loogu yimaado aadan aqoon wuxuu yahay insha allah waxaan rajaynaynaa gurigaaga hadhowdii cid aa ugu imaatid ma heli doontid insha allah barakacayaasha xaaladooda amni aad iyo aad bay u fiican tahay guddoomiyaashaan annagu wada shaqayna iyagaa mas-uuliyad noogaa iyagaa mas-uul noogaa saldhigyaa ku yaalla saldhigyadaasay hoos tagaaniin wixii cabashaa oo iyagu qabaaniin oo xagga amnigaana waxa weeye magaaladu taliyo qaybeed buu gobolku leeyahay taliyaha qaybta iyo taliyo ku-xigeenka iyo taliyaha howlgelinta intaasay la soo wadaagaaneen